Isbitaalka Iliin oo loogu talagalay daaweynta xanuunada qalimmada guuta ayaa laga hirgeliyay xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne. Adeegyada caafimaadka ee uu qaban doono Isbitaalka Iliin ayaa waxaa ka mid ah qalimada iyo daaweynta cudurrada ku dhaca kelyaha, xanuunada ku dhaca afka iyo sanka, xanuunada ku dhaca caloosha iyo mindhicirrada, kuwaasoo inta badan dadka markii hore u aadin jireen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. agaasimaha waaxda caafimaadka Isbitaalka Iliin Dr Maxamed Cumar ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyay isbitaalkan.
isbitaalka waa isbitaal takhasusi ah ee kaasoo ay ka howlgalaan dhakhaatiir takhasus leh oo khibrad sare u leh ee cudurada ay daaweynaya isbitaalka iliyin hadda waxaa ka howlgalo saddex dhakhtar saddexda dhakhtar waxay kala yihiin dhakhtarka neurologiga dhakhtarka loo yaqaano keliyaha iyo kaadi mareenka oo ku takhasusay cudurada ku dhaco iyo daawooyin daaweynta iyo qaliimadooda iyo dhakhtarka ku takhasusay obstetric and gynecology oo dhakhtarkii haweenkii maxaan ku rahdaa kuwii uurka lahay kuwaan uurka lahaynba oo daaweynaya iyo dhakhtarka internal medicine oo cuduradii guud isbitaalka iliyin hospital beledweyne wuxuu ugu duwan yahay isbitaalaadkii magaalada beledweyne ka furnaa magaalada beledweyne waxaa la soconaa inuusan joogin baahiyaha baahiyaha weyn oo ka jira waxaa ka mid ah dhakhaatiir oo xamar loo aadi jiray ayaa jirto oo maxaan ku rahdaa takhasuskooda ama daaweyntoodaba oo loo aadi jiray xamar dhakhaatiirtii loo aadi jiray xamar oo ka mid yahay dhakhtarkii weynaa profesor axmed baashi oo qabiir oo qaliinka guud ku takhasusay oo ka howlgala isbitaalka shaafi in gurigooda ugu yimaado oo maxaan ku rahdaa la tacaalo cuduradii iyo qaliimadoodaba isbitaalka iliyin waxaa ka go-an haqabtirka iyo daryeelka ee dadka ku nool magaalada beledweyne inay helaan adeeg tayo sare leh kaasoo u dhigma ama ka ka sareeya adeegyadii u heli jireen maxaan ku rahdaa dadka u aada safarka magaalada muqdisho baahiyaha loo aadi jira waxaa ka mid ah inuusan magaaladan joogin dhakhtarka urologiga ama dhakhtar ku takhasusay keliyaha iyo kaadamareenka iyo qanjirka brostateka daaweyntoodaba sidaa darteed magaalada beledweyne isbitaalka ciliyin waxaa usoo siyaadeen in dhakhtar muscab ka howlgalo isbitaalka ciliyin oo loo aadi jiray baahiyahaas magaalada muqdisho dhanka kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa soo dhaweeyay xaruntan cusub ahay bulshada ku nool magaalada beledweyne waxaan soo dhaweynayo oo aada u faraxsanahay in laga furo isbitaalka ciliyin xaafadda kooshin waan soo dhaweynayaa waxaan aada ugu mahad celinayaa maamulka guud ee isbitaalka ciliyin aada iyo aad aad umahadsantihiin boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin magaygu cabdicabaas maxamed ka mid ah bulshooyinta ku dhaqan magaalada beledweyne xurunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda kooshin waan ugu mahad celinayaa maamulka iyo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne kusoo kordhiyey isbitaalka iliyiin ee markaasi baahiyihii gaarka aan ugu aadi jirnay caasimadda soomaaliya muqdisho nagaha qabtiray anagoo xaafadeena joogno haddana gobolkeena joogno in markaas inoo hirgeliyey isbitaalka iliin ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa isbitaalada waaweyn ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan